bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaashii daawadayaasha aynu jecelnahay oo meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada xubinta taxanaha taariikhda doorashooyinka soomaaliya laga soo bilaabo sannadii kun sagaal boqol sagaaliyo kontonkii ilaa labada kun labaiyo toban xubintan waanu idinkugu soo gudbinno doorashooyinkii dhacay natiijooyinkooda iyo sharciyadii lagu maamulay ayaa waxa aad ku daawataan barnaamijka raadraac ee ka baxa telefishinka qaranka soomaaliyeed sidoo kalena waxa aad ku dhegaysataan barnaamijyada dhacdooyinka iyo sahanka ee ka baxa raadiyo muqdisho hadduu alla eedmana qaybteedii shanaad waxa ay noogu bilaaban doontaa sida tan soo socota doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenada golaha shacabka ee sannadii kun sagaal boqol afariyo lixdankii kulankii koowaad ee golaha cusub waxaa la qabtay lix iyo labaatankii maajo kun sagaal boqol afariyo lixdankii ajandaha ugu horeysana waxaay ahayd doorashada guddoomiyaha baarlamanka sida dastuurku farayo qaybta hore ee kulanka waxaa shir guddoominayey xildhibaanka ugu da-doobeen kaas oo noqday mudane maxamed cusuble cadde oo siddeedii konton sano jir ahaa waxaa jegada guddoonka ku tartamayey laba xildhibaan oo kale ah mudane cali garaad jaamac oo ahaa wasiirka beeraha iyo mudane axmed sheekh maxamed cabsiye sida dastuur ku qabay labada wareeg ee hore waxaa lagu kala guulaysanayey qofkii hela labaiyo siddeetan cod oo u dhigan laba meelood saddex tirada guud ee xubnaha golaha uu ka koobnaa oo ah boqol saddex iyo labaatan xildhibaan waxaana goobjoog ah oo codeynaysay boqol iyo labaatan xildhibaan waxayna labada musharax ku kala baxeen wareegga koowaad sida ku cad shaxdan mudane axmed sheekh maxamed cabsiye waxauu wareegga koowaad helay laba iyo siddeetan cod halka mudane cali garaad jaamac uu isaguna helay siddeed iyo soddon cod waxaana sidaa ku guulaystay mudane axmed sheekh maxamed cabsiye oo noqday guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya ee xilliga loomana baahan doorashadu inay gaarto wareegyada labaad iyo saddexaad sida ku cad dastuurka dalka ee xilliga in aanay doorashada haddii wareega koowaad labada musharax ee tartamaya midkood uu helo saddex meelood oo laba tirada guud ee xubnaha golahu sidaa ayay kusoo gabagaboobaysay qaybta labaad ee isla kulanka waxaa lagu gudagalay doorashada saddexda guddoomiye ku-xigeenada golaha waxaana ku guulaystay xildhibaan xaaji bashiir ismaaciil sheekh mukhtaar iyo axmed qumane codadka ay ku kala guulaysteenna waa sidan soo socota mudane xaaji bashiir ismaaciil waxa uu helay toddobaatan iyo siddeed cod mudane sheekh mukhtaar maxamed xuseen waxa uu helay toddobaatan iyo shan cod halka mudane axmed qumane uu helay lixdan iyo siddeed cod natiijada doorashada madaxweynihii labaad ee dowladda soomaaliya oo muddada xileyntiisu ay ahayd lixda sano waxaa la qabtay tobankii juunyo kun sagaal boqol toddobayo lixdankii kadib markii golihii cusba muddada xilaynta madaxweynihii hore ee lixda sano ahayd ay dhammaatay waxaa tobankii juunyo kun sagaal boqol toddobayo lixdankii la qabtay doorashadii madaxweynihii labaad ee jamhuuriyadda soomaaliya natiijada iyo habka doorashadu u dhacday waa sida soo socota waxaa dooranayay golaha shacabka asambaleya nasnaale tirada xildhibaanada fadhiday ee codeynaysay waxay ahaayeen boqol saddex iyo labaatan xildhibaan wareegga koowaad codadka xumaaday waxay ahaayeen saddex cod codadka ansaxay boqol toddobiyo iyo toban wadarta codadka boqol iyo labaatan wareegga labaadna codadka xumaaday waxau ah hal cod codadka ansaxay boqol labaatan iyo kow wadartu waa boqol labaatan iyo labo wareegga saddexaad ma jirin cod xumaaday wadarta codadka guudna waxay ahaayeen boqol saddex iyo labaatan cod waxaa ku tartamayay laba musharax oo kale ahaa mudane aadan cabdulle cusmaan iyo mudane cabdirashiid cali sharmaarke wareegga koowaad mudane aadan cabdulle cusmaan waxa uu helay toddoba-iyo konton cod mudane cabdirashiid cali sharmaarken waxa uu helay saddex iyo lixdan cod wareegga labaad mudane aadan cabdulle cusmaan waxa uu helay konton iyo shan cod halka mudane cabdirashiid cali sharmaarke uu helay toddoba iyo lixdan cod wareegga saddexaad ee ugu dambeeyey mudane aadan cabdulle cusmaan waxa uu helay konton cod halka mudane cabdirashiid cali sharmaarke uu helay saddex iyo toddobaatan cod sida uu qabo dastuurkii kun sagaal boqol iyo lixdankii wareegga koowaad iyo labaad musharaxiinta waxa ay ku kala guulaysan kareen qofkii helaa laba iyo siddeetan cod oo u dhigan laba meelood saddex tirada guud ee xubnaha golaha taasoo midkoodna helin sidaas daraaddeed waxaa lagu kala baxay wareegga saddexaad oo cod haldheeri ah ayaa mudane cabdirashiid cali sharmaarke uu helay saddex iyo toddobaatan cod kaga guulaystay mudane aadan cabdulle cusmaan oo helay konton cod oo keli keliya saa daraaddeed mudane cabdirashiid cali sharmaarke ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynihii labaad ee jamhuuriyadda soomaaliya dhegaystayaal daawadayaal waxaa halkan xusid mudan casharka laga bartay dhaqanka hogaamiyenimada qarameed ku dheehan tabaduc iyo xilkaasnimada madaxnimada uu muujiyey madaxweyne aadan sida dhaqanka dastuurigu ahaa iyo kan baarlamaaniguba yahay doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa la qaban jiray soddon beri ka hor inta aanay dhammaan muddada xilhaynta madaxweynaha muddada xilhaynta madaxweyne aadan cabdulle cusmaan waxay ku dhammaanaysay lixda luuliyo kii markii natiijada codaynta baarlamaanku si rasmi ah noqotay oo mudane cabdirashiid madaxweynaha loo doortay mudane aadan cabdulle cusmaan kuma ekaan keliya inuu madaxweynaha cusub ugu hambalyeeyo maqaamka uu ku guulaystay wuxuu islamarkiiba warqadii istiqaaladiisa u diray gudoomiyaha baarlamanka kana codsaday in laga ogolaado in lasoo hormariyo xil wareejinta oo madaxweynaha cusub ku wareejiyo xilka soddonka juun iyo lixdankii marka ay saacaddu tahay lixda fiidnimo si madaxweynaha cusub ay ugu suura gasho inuu hogaamiyo munaasabada xuska dabaaldega xafladaha lagu maamuusayo maalinta qaranka ee kowda luuliyo baarlamaanka wadar ogol iyo sacb ayuu ku ogolaaday istiqaalada madaxweyne aadan iyo soo jeedinta wehelisay waxayna ahayd arrin shacbiga soomaaliyeed meel kastoo uu joogay sidaa ugu riyaaqay hogaamiye qarameednimada mudnaanta uu siiyey sugidda xasiloonida ee siyaasadda qaranka siddeed iyo labaatankii juun kun sagaal boqol toddoba iyo lixdankii ayaa shan iyo toban xildhibaan oo hogaaminayo mudane maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa ay soo jeediyeen mooshin in golahu ansixiyo qaraar baarlamaaniya oo mudane madaxweyne aadan cabdulle cusmaan lagu maamuuso salaamo salaan qaran magaca qarankana lagu mahadceliyo taas oo lagu muujinayo galladda shacbiga soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan sida hufan uu xilka uu u soo gutay iyo sida wacan oo uu u soo ilaaliyey dhaqanka dastuurka iyo sharafka heybadda hoggaanka sare ee jamhuuriya qaraarkaasi wuxuu baarlamaanku ku ogolaaday kuna ansixiyey wadar ogol sacab iyadoo dhammaan xildhibaanada si qadarin leh u sara joogsadeen taariikhda afrika waxay xustay in madaxweyne aadan yahay madaxweyne afrikaana kii ugu horeeyey ee xilka loogu doortay si dimuqraadi a si la mid ah oo dimuqraadi ah xilka uga degay si nabadana ku wareejiyey awoodda qaranka madaxweynihii labaad ee afrikaanka ah ee higay si nabada awoodda ku wareejiyeyna wuxuu noqday madaxweyne senegoorka waddanka senegaal arrinta kale ee xusida mudan waxaa isku kalsoonaanta iyo fiiro dheeradiisa waxaa la wada ogsoon yahay in markii la gaaray madasha doorashada madaxweynaha mudane aadan ma gelin ololaha dib u doorashadiisa iyo abaabul xildhibaano oo uu cod ka raadiyo midna sababta uu uga gaabsaday waxaa muddo ka bacdi laga waraystay xogtana soo tawiyey mudane maxamed cali dhoore cagaweyne oo ay ahaayeen saaxiibo isu sir warama wuxuu ku jawaabay weligay isuma arag inaan ahay qof aan laga maarmin markaan arkay in talooyinkayga iyo afkaartayda mudnaanta iyo qadarinta ay lahaayeen la siinayn waxaan gartay inaysan habboonayn in aan madaxa dowladda sii ahaado aqalka dowladdana sii joogo oo sii dheeraysto waxaan arkay inaysan wax faa'iido lahayn qarankana culays ku ah toddoba sano waa muddo dheer oo kaafiya ah oo aan ku garto kuna qadariyo wixii faa'iido iyo wixii faa'iido daro u keeni kara dowladnimada soddonkii juun kun sagaal boqol toddoba iyo lixdankii markay saacaddu ahayd lixdii fiidnimo oo gowa mudane aadan cabdulle cusmaan wuxuu xilkii xafiiska madaxtooyada dowladda soomaaliyeed ku wareejiyey mudane cabdirashiid cali sharmaarke ayadoo lagu jiray jawi ku dheehan nabad amni iyo xasiloonni siyaasadeed leh si raareen farxad la isugu diyaarinayey dabaaldega xuska maalinta qaranka ee kowda luuliyo kun sagaal boqol toddoba iyo lixdankii guud ahaan dhegeystayaal daawadayaal inta waxay noo joogto qaybtii shanaad ee xubinta taxanaha taariikhda doorashooyinka soomaaliya ilaa xubinta soo socota ee lixaad intaaan ku kulmi doono dhammaanteenba waxaynu idin leenahay nabadgelyo
Somali, Somali, Somali,